haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaba waxaynu kusoo qaadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkan iyadoo qodob ka mid a qodobadii ugu waaweynaana aan qeybaha dambe ee barnaamijka ku qaada dhigno islaamar ahaantaasna ku lafagurno haddaynu ka horeyno dowladda soomaaliya iyo midooda musharaxiinta soomaaliya ee u tagan xilka madaxtinimada ayaa toddobaadkan heshiis hordhacayay ku saaxiiday magaalada muqdisho waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen in nabadgelyada laga wada shaqeeyo islaamar ahaantaasina banaanbax ay mucaaradku qorsheeyeen inuu ka dhaco magaalada muqdisho lix labaatankii bishan aynu ku guda jirno ay baajiyaan balse muddo toban cisho gudaheeda ay xukuumadda iyo mucaaradku ay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga iyadoo banaanbaxaasna dib loo qaban qaabinayo islamar ahaantaasina la qaban doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay waxyaabihii ay dhinacyadu ka wada heshiiyeen mudaaharaad nabadeed waa waajib waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo soomaali ah uu xaq u leeyahay waxaa iyadana waajib ah in ciddi markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dhibna uu naga soo wada gaarin insha allah sida statementiga ama warmulkiyeedka ku qornayd waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa insha allah ilaahay subxaana wa tacalana waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo inta dhimanna insha allah aan dhexdu u xirano soomaaliyad waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen insha allah ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii doorasho waa waajib wayna naga go-an tahay dhammaanteen inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta walaalahay dowlad goboleedyada inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno anigana aad gacan igu siisaan arrintan ayaa siyaabo kala gedisan loo fasirtay islaamar ahaantaasina inta badan bulshadu ay soo dhoweysay heshiiskaasi ay dhinacyadu gaareen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida kuwoodii ugu caansanaa sida ay v o a u xaqiijeen dad ehela ogaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ku xanuunsanayay xanuunkaasoo sida ugu dambeyn la sheegay inuu u dhintay ciidanka boliiska soomaaliya ee toddobaadkan sheegay inay qabteen nin qorsheynayay inuu isku qarxiyo ciidamada boliiska ee degmada xamarweyne afhayeenka boliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq cali aadan ayaa sheegay in xubno ka tirsan boliiska ay ka warheleen nin watay jaakad ay ku rakabantah waxyaabaha qarxa boliiska ayaa tilmaamay ninkaasi isku dayay in uu cararo kadibna uu tuuray jaakadii uu xirnaa balse boliiska ayaa sheegay in ninkaasi gacanta kusoo dhigeen qarax ka dhashay jaakada qaraxa uu tuuray ninkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay xubin ka tirsan boliiska sida uu xaqiijiyay afhayeenka booliiska ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqlayseen toddobaadkan waxaa muqdisho heshiis ku gaaray xubnaha midooda musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya arrintan ayaa si weyn loo soo dhoweeyey iyadoo dadku ay ka baqanayeen in isku dhacyo ay suuragal ahayd inay dhex maraan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo iyagu diidanaa in banaanbax muqdisho ka dhaco banaanbaxaas oo mucaaradku ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ku qabanayaan magaalada muqdisho ayaa la baajiyey kadib heshiis afgarad ah oo dhex maray dhinacyada waxaase ay ku ballameen in ay dib banaanbaxaasi loosoo qaabanqaabiyo oo xubnaha mucaaradku ay magaalada muqdisho ku qabsan doonaan dowladduna ay amnigooda sugi doonto haddaba arrintani sidee loo arkay sidees ayay dadku soo dhoweeyeen waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed xadir ruura maxamuud oo ka faalada arrimaha siyaasadda ee bulshada waxaan ugu horreyn weydiiyey maxamed inuu sharaxadda naga siiyo heshiiska ay mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay gaareen inuu furuu noqdo heshiis guud oo dhinaca doorashada ay dhinacyadu wada gaaraan waxaana uu maxamed ku waracliyey bismillah waa mahadsantaha jamaal walaal dabcan arrintan hadda wadaxaajoodka bilowga ah ee dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xukuumaddiisa iyo midooda murashaxiinta dabcan ha furo waa u noqon kartaa wadaxaajood guud oo la gaaro hadday noqoto dhinaca murashaxiinta iyo hadday noqoto dhinaca maaragtay xukuumadda ama nidaamka doorashaya hadda laisku hayo waxaa wada ognaha maalmihii ugu dambeeyey yani magaalada waxaa ka taagnaa yani xasarada runtii dadka soomaalida isjeclaysan qaarkood waxay dadku niyad xumo ka muujinayeen waxaa dhici kara waktiga iyo dadaalka ra-iisul wasaaraha iyo murashaxiinta ay isla geliyeen in yani dhibaato magaaladan ka dhacdo in laga baaqsadana wax weyn bay ahayd dabcan arrin bilow ah oo la oran karo dal iyo dad maslaxadiisa maslaxadooda ku jirto waana arrin weyn oo markaas in la ammaano laguna bogaadiyo ay tahay waktigeedana lagu soo aadiyey waxaan rajeynaynaa marka in dhinacyada wadaxaajoodka galay in yacni ay hore usii wadaan oo maaragtay geediga nabadda ku dhisan la xoojiyo si dal iyo dad maaragtay meel fiican loo dejiyo waa tahay aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti uga ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gebagabaynaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsane jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka